sare u kaca ku yimi qiimaha xoolaha gaar ahaan adhiga ayaa si weyn looga dareemay siiradaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dadka ugu badan ee uu saameeyey qiimaha kordha ee adhigu waa kuwa adhiga ka iibsan jiray reer miyiga ee ka sii macaashi jiray hiliblayaasha iyo maqaaxyaha cuntada cabdi xasan diiriye oo ah gaadle adhiga ku iibiya siirada xagardheer ayaa sheegay inay aad u yaraadeen dadkii macaamiisha ahaa ee adhiga ka iibsan jiray qiimihiisa oo aad u kordhay darteed ariga marxalad fara badan buu soo maray sanadyadan dambeete ariga qaali waaye ariga aad buu u kacsan yahay barayskiisa aad buu u sarreeya maalintii waxaa laga yaabaa markuu ariga raqayska ahaa in gacantaada ay soo gasho toban neef shan iyo toban neef labaatan neef ay gacantaada soo gasho yaa laga yaabaa lagaana qaato laakiin markuu hadda qaaliga noqday sababtoo qaaligii nin walbaba waa kala leexanayaayoo si loo gata lama yaqaan ninka muraadlaha ee muraadka ka rabo si u gata ma yaqaano kan kaleete oo yacnii hal qof uun kaa gadan karo qof uun arrin muhiim oo aad culayskeeda u haysto basaa aad u danaynayo ariga markuu qaaliga noqdo laakiin markuu qaaliga noqdo nin walba waa ka yara warwareegsanaya cabdi oo markii hore adhi badan ku iibin jiray siiladda ayaa xilliga aan la kulmay gacanta ku hayay saddex neefoo ugeyb ah oo sida uu sheegay uu subax hore keenay siiladda welina aan laga iibsanin sababta ayuu ku sheegay inuu ku la'yahay qiimihii uu ku rabay saddex neef hadda saddexda waa lacag baa lii gaara laba waa laba waxaarooda yaryare afar kun iyo dhowr boqol baana lii gaar mana u qalmaan afarta kun iyo dhowrkaas boqol uma qalmaan afarta kun iyo dhowr boqol maadaamay u qalmin qaaliba nin walba uga warwareegsanaya qaalib igu soo galeen waayo afar kun iyo dhowr boqoloo shilin baa neefkii igu soo galay haddeena afar kun iyo dhowr boqoloo kale kale iyaan ka tiray afar kun iyo lix boqol iyo afar kun iyo toddoba boqol baan ku rabaa afar kun iyo saddex boqol markaan kusoo gaday ama afar kun iyo afar boqol aan ku gaday afar kun iyo toddoba boqol iyo afar kun iyo lix boqol anna aan ku rabo xoogaa neefkii qaaliba uu yahay qaaligaasaa looga leexanaya ari la-aantaa keenaysa sababto ariga kor ka imaan jiray oo dhan baa yaa yar aad u yar qiimaha adhiga ayaa gaadhay meeshii ugu sarraysay intii la joogay xeryaha qaxootiga waxaana adhiga qaaligaroobay laga dareemay nolosha dad badan oo siyaabo kala duwan ugu tiirsanaa iibka xoolaha ee xeryaha qaxootiga sida uu v o eeda u sheegay maxamed khaliif axmed oo ah oday muddo soddon sano ah ka shaqaynayey seeladda xagardheer arigan marxalad badan buu soo maray raqiis wuu soo maray qaali wuu soo maray dhexdhexaad wuu soo maray laakiin sanadkan siduu noqday ebed ma arag si u qaaliyoobay xadkabax buu noqday neefka birimada oo gacanta hore ah shan iyo toban kun saddex iyo toban kun afar iyo toban kun dad badan baana noloshiisa ku tiirsanaa oo ka ganacsan jiray oo dad gaadley ah oo yacni dadka baadiyaha markay keenaan ka iibsada wax shaah ka sii raadin jiray dadkii ma garanaysaaye ee noloshu waa ku adkaatay dadkaas sababto arigii waa la gadan waayey oo mataqaanaaye iibkiisa maadaama uu qaalan qofkii toban neef gadan jiray hadda wuxuu iibsadaa laba neef ama saddex neef marka noloshay saamayn weyn bay ku yeelatay ariga ebed hadda suu noqday weligay ma arag weligay ma arag intaaan soo joogi waayo xoolahan say u qaaliyoobayaan xoolaha markay qaali noqdaan oo xoolaha ay qaali noqdaan qaxootiga ama dadka magaalada waxaad moodaa way ku adkaanaysaa xooga ku adkaani nolosha way adkaanaysaa marka xoolaha qaaliyoobaan raashinka hadduu qaaliyoobo noloshu adkaan xoolaha hadday qaaliyoobaan saas oo kale taa wuxuu ka heli jiray ma helaya hadda waa qaaligaas dhib badan buu keenay maqaaxyaha cuntada ayaa intooda badani joojiyey iibinta hilibka adhiga shaafici maxamed warsame oo ka mid a shaqaalaha maqaaxyada cuntada ee midnimo ayaa sheegay inay maqaaxyada ka joojiyeen iibinta hilibka adhiga kadib markii ay iskeeni waayeen qiimaha ay adhiga ku soo gataan iyo kan ay hilibka ka siiyaan macaamiishooda hilibka ariga waxaan u joojinay hilibka ariga arigii baa qaali noqday arigii baa qaali noqday suuqa xaggiisuu qaali ka noqday marka dee mar hadduu qaali noqday oo neefkii meel sare tegey isaga iyo usladiisa isma bixinayso arigii baa wuxuu tegey qaali wuu kululaaday marka de isma way isbixin waayeen asaga iyo bahalkan yidhaahda dadkii laga gadahay kastamarka laga gadahay iyo hilibka lasoo ariga lasoo qaadahayo neefka la keenahayo way isbixin waayeen geelaa mar qaaliyoobi jira lakin geel hilibkiisa soo qaali ah meeshu joogo oo lagu tegi jiray waa la soo qaadi jira asaga laakiin arigu ma arkin ariga ariga loo joojiyey qaali ahaan sidaan hadda loo joojiyo kore loo joojiyey ma arag kawaanada hilibka ayaa iyaguna intooda badani aan iibinaynin hilibkii adhiga kuwa weli iibinayaana waa kuwo ugu danaynaya dad hore uga iibsan jiray laakiin aan iyaga wax faa'iida ahi ugu jirin sida uu sheegay maxamed aadan khaliif oo ka mid a hiliblayaasha xeryaha neefka arigaha shanta kun ama lixda kun ama todoba kun lagu gadan jiray neefka marka suuq la keena toban kun baa lagu yidhi neefka dhiigga leh marka maadaama neef caata aanan qalin oo neef buuran aan qalno waan iska soo qalnaa maalin maalin aslafiisa laga keenaa maalin maalinna way iska dhuntaa lacagta ka dhumiya kun shilin ama kun iyo shan boqol neefkii tobanaa kusoo gata in sagaal kun ka aru- laga aruuriya la arkaa maadaama dad waayeele ugu xidhan yihiin oo beerka subaxii ay qaataan oo qofkii dhiiglaanta ahaa qof baa keliyii rukun u ah oo masaakiin ah kastamka ugu danaynaa mooyaane u kastamka ka kala tegin baa len kulli xola way raqiis doona insha allahu saasaan sugaynaa adhiga qaaliga ka noqday siiladaha xeryaha qaxootiga ayaa loo saabeynayaa sarifka doolarka oo kordhay iyo adhigii imaan jiray siiladaha oo yaraaday sida uu mar kale sheegayo maxamed aadan waxaa sababay ariga waxaa sababay mm, doolarkiina waa kacsan yahay suuqa saad u aragtayba ariga qaxootiga la keenaa mooyaane ariga hadda magaalo baadiye la keeno waa arigi la kaxin jiray oo oo lasoo kaxin jiray oo lasoo luguleysan jiray maba jiraba gawaari maa lagu keeni jiray gawaaridii fadhigooda lagu gadan ba arigi fadhigooda lagu gadani qiimihii laga siinaa suuqa yaa fadhigiisa laga siinaa waxaa gadanaya niman beecmu jiro oo kismaayo iyo dhulka ka imaadeen xoolihii qaal bay noqdeen ninbaa gaari u geysana Muqdisho- nairobi u raraay ba arigi fadhigeeda ugu ugu tegey xariisa lagu gadanaya suuqa xagare wax ku imaana kugu soo gaaraya male
iibka xoolaha ee siiladaha xeryaha waxaa ku tiirsan dad badan oo ka mid a qaxootiga mar walba oo qiimaha xooluhu isbeddel ku yimaadana waxa laga dareemaa nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab